iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad ee muujintii waxaa dhacday magaaladii weyneed waxyaalahaas kadib waxaan arkay malaa'ig kale oo samada ka soo degaysa waxayna lahayd amar weyn oo dhulkuna wuxuu la iftiimay dhalaalkeedii markaasay ku dhawaaqday codxog weyn oo waxay tidhi waxaa dhacday oo dhacday baabiloontii weynayd oo waxay noqotay hoygii shayddaanyada iyo rugtii jinni kasta oo nijaas ah iyo rugtii shimbir kasta oo nijaas ah oo la necab yahay waayo quruumihii oo dhammu waxay ku dhaceen qamrigii carrada sinadeeda oo boqorradii dhulka oo dhammuna iyaday ka sinaysteen oo baayacmushtariyadii dunidu waxay ku taajireen xooggii barwaaqadeeda oo haddana waxaan maqlay cod kale oo samada ka dhawaaqaya oo leh dadkaygiiyow iyada ka soo baxa yaydnaan dembiyadeeda la qaybsane oo aydnaan balaayooyinkeeda helini waayo dembiyadeedii waxay gaadheen xataa samada oo ilaahna wuu xusuustay xaqdarradeedii iyada wax u siiya sidii ay wax idiin siisay oo kale oo weliba u sii labanlaaba sida shuqulkeedu ahaa oo koobkii ay wax idinku qastay wax ugu qasa labanlaab oo intii ay isfaanisay iyo intii ay raaxaysatay oo kale waxaad iyada siisaan caddibaad iyo murug waayo iyadu waxay qalbigeeda iska tiraahdaa anigoo boqorad ah ayaan iska fadhiyaa oo carmalna ma ahi oo sinaba murug u arki maayo sidaas daraaddeed maalin keliya waxaa iyada u imaan doona balaayooyinkeeda kuwaas oo ah dhimasho iyo murug iyo abaar oo iyada kulligeed waxaa lagu gubi doonaa dab waayo rabbiga ilaaha ah oo iyada xukumay waa xoog badan yahay oo boqorradii dunida oo iyada ka sinaystay oo la raaxaystay ayaa u ooyi doona oo u barooran doona markii ay arkaan qiiqa gubashadeeda iyagoo meel fog la taagan cabsida caddibaaddeeda oo waxay odhan doonaan waxaa hoogtay oo hoogtay magaalada weyn oo baabiloon taasoo ah magaalada xoogga badan waayo xukumkaagu saacad keliya buu ku yimid oo bayacmushtariyadii duniduna iyaday u ooyaan oo u baroortaan waayo ninna hadda kadib iibsan maayo shixnaddoodii shixnaddaas oo ah dahab iyo lacag iyo dhagaxyo qaali ah iyo luul iyo dhar wanaagsan iyo dhar guduudan iyo xariir iyo dhar cas iyo alwaax kasta oo tu'inos ah iyo weel kasta oo foolmaroodi laga sameeyey iyo weel kasta oo alwaax qaali ah laga sameeyey iyo kuwa laga sameeyey naxaas iyo bir iyo marmar iyo qorfe iyo xawaash iyo uunsi iyo barfuun iyo foox iyo qamri iyo saliid iyo bur wanaagsan iyo sarreen iyo lo' iyo ido iyo fardo iyo gaari fardood iyo addoommo iyo nafaha dadka oo midhihii naftaadu ay damacday way kaa tageen oo waxyaalihii fiicnaa oo dhalaalayay oo dhammuna way kaa baabbi'een oo mar dambana lama heli doono oo baayacmushtariyadii alaabtaas lahaa oo iyada taajir ku noqday waxay meel fog la istaagi doonaan cabsida caddibaaddeeda iyagoo ooyaya oo barooranaya oo waxay odhan doonaan waxaa hoogtay oo hoogtay magaalada weyn tii qabi jirtay dhar wanaagsan iyo dhar guduudan iyo dhar cas oo ku sharraxnaan jirtay dahab iyo dhagaxyo qaali ah iyo luul waayo maalka saas u badanu saacad keliya buu ku baabba'ay oo waxaa meel fog istaagay naaquudo kasta iyo mid kasta oo dhoofa iyo ragga baxriyiinta ah iyo in alla inta badda ka faa'iidaysata oo way qayliyeen markii ay arkeen qiiqii gubashadeeda waxayna yidhaahdeen bal magaaladee baa la mid ah magaalada weyn oo iyana intay madaxa boor ku shubteen ayay qayliyeen oo ooyeen oo baroorteen oo waxay yidhaahdeen waxaa hoogtay oo hoogtay magaaladii weynayd oo kulli inta badda dooniyaha kulahu ay dhexdeeda kaga taajireen maalkeedii waayo iyadii saacad keliya bay baaba'day haddaba iyada ku farxa samaddaay iyo quduusiintaay iyo rasuulladow iyo nebiyadow waayo ilaah xukunkiinnii iyaduu ku xukumay markaasaa malaa'ig xoog weynu waxay kor u qaadatay dhagax u eg dhagaxshiid weyn oo waxay ku dhex tuurtay badda oo waxay tidhi magaalada weyn oo baabiloon sidaas oo kale xoog baa hoos loogu tuuri doonaa oo hadda ka dibna lama heli doono oo mar dambe dhexdeeda lagama maqli doono codka kataaralayda iyo muusikalayda iyo kuwa biibiilaha ka dhawaajiya iyo kuwa turumbada ka dhawaajiya oo dhexdaada innaba lagama heli doono sancalow sanco kasta ha qabtee oo sanqadha dhagaxshiidkana dhexdaada innaba lagama maqli doono mar dambe oo laambad iftiinkeedna mar dambe dhexdaada innaba kama ifi doono oo codkii arooska iyo aroosaddana dhexdaada innaba mar dambe lagama maqli doono waayo bayac mushtariyadaadu waxay ahaayeen amiirradii dhulka maxaa yeelay saaxirnimadaadii ayaa qurumaha oo dhan lagu qiyaaneeyey oo dhexdeeda waxaa laga helay dhiiggii nebiyadii iyo quduusiintii iyo dhiiggii kuwii dhulka lagu dilay oo dhan